alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaahi sala اllahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wansur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda tobnaad min suurati saba qaala allahu tacaalaa walaqad aataynaa daawuuda minaa fadlaa yaa jibaalu awibii macahu waadayr waalannaa lahu lxadiid waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inoo bayaaninayaa oo inoo caddaynayaa waxyaalihii ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan oo ah wiilkii ou dhalay nebiyullaahi daawuud nicamtii ilaahay ku galladaystay ee ku mannaystay qaybo ka mid a laynoo tilmaamaya ilaahay wuxuu yidhi walaqad aataynaa wallaahi waxay ka dhigan tahay wacizat illaahi wa jalaalih laqad aataynaa waxaanu siinay daawuuda nebiyullaahi daawuud waxaan siinay minnaa xaalu ka ahaaday annaga xaggayaga fadlaa fadli ayaan siin nebiyullaahi daawuud xagga yaga waxaanu siinay fadla waa fadlan cadiiman waasican laa yuq waa fadli weyn oo waasaca oo ballaaran ayaanu siinay nebi daawuud baa la siiyey fadligaa wuxuu ahaa baa layidhi nebi daawuud la siiyey nubuwada nebinimo waa la siiyey kitaabkii zabuur ahaana waa la siiyey oo nebi daawuud kitaabkaasaa loo soo dejiy taskhiiru ljibaal waxaa loo sahlay oo loo sakhiray buurihiina waa loo sakhiray waa la siiyey taasna shimbirihiina waa loo sakhiray ilaanatulxadiid wax la yidhaahdo biraha wixii birah oo loo loo jilciyey oo birtii looga dhigay wax jilicsan oo gacantiisa uu saas ugu shaqaysiinayo ugu laalaabayo waa loo sahlo waa la siiyey waxaa la baray duruucda iyo diricyada sida loo sameeyo taasna waa la baray wacallamnaahu sancata labuusin soo mahayn taasna waa la baray arrimaha iyo arrimo kale la baray marka fadlan taasaa wada keenayso ilaahay wuxuu yidhi waxaanu siinay nebiyullaahi daawuud fadligaasaan siina dheeraad oo annaga xagga iyaga ka ahaaday ayaanu siina yaa jibaalu waxay ka dhigan tahay waqulnaa waxaanu nidhi yaa jibaalu jibaal iyo buurow yaa jibaalu waa buurihii jibaashiiy buurihiiyow awibii celceli macahu nebi daawuud maciisa maxaa la celcelinayaa atasbiixa tasbiixta tasbiixda celceli awibii tasbiixsana waa lagu fasiraa awibii tasbiixso macahu nabiyullaahi daawuud maciis tasbiixda laimowo tasbiixso awibii bimacnaa rajici waxaad celcelisaa oo ka daba qaadaa buuri haddaad tihiin tasbiixda markuu subxaanalayso ka daba akhriye waadayra horay haddii lagu cadfo walaqad aataynaa daawuuda waxaan siinay minaa xaalu xagga iyaga ka ahaaday fadlan baan siinay wadayrana waanu siinay tafsiir labaadna waxa weeyaan waxaanu nidhi yaa jibaalu awibii macahu wadayra shimbirow idinkuna oo yaa jibaalu maxalka looga cadfo shimbirihiiyow adayr waa shimbirihii idinkuna waxa weeyaan awibi macahu baa meesha u taalla marka idinkuna celceliya oo tasbiixsada nebiyullaahi daawuud maciis ibnu cabbaas wuxuu yidhi shimbiruhu waxay ahaayeen markuu nebi daawuud tasbiixsado iyana waa tasbiixsan jir marka uu akhriyo nebi daawuud daabad ma jirin baa la yidhi ilaa waxay u dheg raaricin jidhay qiradiis markuu ooyo nebi daawuud way ooyi jireen waalannaa ilaahay wuxuu yidhi waxaanu jilcinnay lahu nebiyullaahi daawuud waxaanu u jilcinnay alxadiida xadiidka iyo birta wax allaale wixii ahaa baanu jileec uga dhignay sida cajiinka qooshka qooshka la qasto oo la dubto oo la canjeeleeyo oo kale baa biriha looga dhigo kaasma wax culaysaya wax adayga leeyahay waa mada sidaasoo kalea looga dhigay ilaahay waxyaalaha uu u sahlay weeye wa alannaa lahu lxadiid waxaa la yidhi kaana laa yaxtaaj an yudkhilahu naara bir markau rabaa inuu shaqo ka qabto dab inuu geliyo uma baahanayn ummaddan kale markay bir rabaan inay tumaan ama soofeeyaan ama maaragtay hagaajiyaan waa inay dab ku jilciyaan biraha dabkaa ka adag isaga uma baahnayn baa layidhi dubbo kuma dhufanaynin sida shamaca ama xanjada ama xabagbarshaha ama cajiinka iyo qooshka ayaa biruhu hortiisa oo kale ahaayeen jileec baa looga dhigay alannaa baa ilahay ka cabiro waalannaa lahu lxadiid ilaahay wuxuu yidhi waxaan kaloo nidhi anicmal shaqeeh oo camal fal saabiqaatin duruuc oo saabiqaad ah taa samee waxa weeyaan waxaa shaqaysaayoo aada qabataa oo birtaan ka samaysaa anicmal waxaad ka camalfashaa birtaan laguu jilciyey saabiqaatin kuwa asturaya kuwa waasaca adduruuc asaabiqa weeye diricyaal waasaca oo qofka ka ilaalinaysa dagaalka dhibaatadiisa bilaawaha iyo waranka iyo ma garanaysaa waxyaalahaas markii qofka dagaalka ku jira lagu soo halgaado ama lagu soo tuuro diricyaal ka celinaya oo birtaas markii lagu soo tuuro ay qofka ku dhacdo ay diricaana intay ku dhacdo aan qofka waxba u gudbaynin diriic duruucdaas oo kale birta ka samee baa niri markaasuu ka samayn jiray baa lihi maalmo wuxuu samaynayaa baa lihi wax tiradii ka batay oo diracyaal ah wou gadayaa wixii ka soo galow qaarna cunaya qaarna sadaqaysanaya marka saabiqaatintaasi waa sifo mawsuufkii laga sifayn lahaana waa maxduuf anicmal camal fal oo ka shaqay birtaan ka qabo saabiqaatin waxa weeye duruucoo duruucan oo saabiqaatin saabiqaad ah diricyaal kaamil oo dhammaystiran oo qofka wada asuraya oo ka celinaysa dhibaatada iyo dagaalka taa samee baa leehi markaad samaynaysa waqadir jaango waqadir qadar fii sardi taxa dirican aad samaynaysa tixiisa iyo cabirkiisa iyo jaangoyntiisa qorshee oo qadar waxaa laga samaynayaa diricyaashan la qadaraya waxaa weeye silsilado goobaabinaha yararkaa silsilada goobaabino isku dhegdhegan weeye moogta markaa goobaabinaha la samaynayaa yar yara oo bir ah midba midbaa laga sii lulayaa goobaabinahaas aad samaynaysid qorshe iyo qiyaas ku keen waqadir qadar fi sardi taxa aad taxaysay silsiladan iyo diraca laga samaynayo ama aad jaangoynayso waxaa la rabaa dalool weyn inuusan noqonoo waranka iyo birta iyo aysan ka soo dusin waxaana la rabaa wax isku moolaysan inuu yahayoo qofku inuu foorarsado ama fadhiisto u suurtagelinaya ilaa wixii baa wax isku saas kuu wada ah oo laisdhexdhexgeliyey waxaa la rabaa qofkaana inaysan xanibin wax isku wada malaasan aysan noqonoo qofkii liqdaar ka dhigays oo xanibays ama qofkii dhibaato u geysanays ama qofkii fariisan waayay taa lama rabo wax inta af weyn loo sameeyey daldaloolo waaweyn daldalooladaas qofkii dagaalka isagoo ku jira dhibaato uga soo dusaysana waa inaysan noqon daldaloolo yar yaraa loo samaynayaa marka waqadir fi sardi baa la yidhi marka siaas baa la amr waa inay xalaqaadkeeda iyo silsiyadeedu isku munaasab yihiin wareeg kasta wareegga kale waa inuu la-egyahay ciriiri afkeedu waa inuu yahay leebku waa inuusan ka soo dusayn oo waana jurmigeeduna waa adag yahay daloolkuna waa yaryahay waqadir fi sardi saas baa lagu fasiray oo tafaasiirteeda ka mid a qofkaas xambaarsan diricyaalkan culays ziyaadaha usan qaadi karan waa inaysan noqon qaab noocaasa ayaa u tolaysaa u samaynaysaa baa lihi wacmaluu waxaadna camal fashaan saalixan camalan saalixan camal wanaagsan waa kuwa weeye yaa ahla daawuud daawuud dadkii ka farcamada waa daawuud iyo wiilkiisii nebi sulaymaan iyo camal wanaagsan sameeye haddii daawuud wixii ka farcamoo ka dambeeyey oo dhanna camal wanaagsan sameeye aabbayaasha wejigooda iyo sharaftooda iyo cisigooda ha itikaalanina oo ha isku halaynina innii anigu baa ilaahay yidhi bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun baanahay mudalicun mid arkayoo daalacanaya oo acmaashiina muraaqabaynaya waxay ka dhigan tahay waan idinku abaalmarin doonaa waxaa la yidhi nabiyullaahi daawuud markii sidaa loogu jilciyey ilaahay wuxuu uga dhigay inuu dee markaas wax jeclasan inta looga dhigo uu shaqada qabanayo ilaahay baa u sahlay awalu man sanaca duruuca qof diricyadaa sameeya kii u horreeyey buu ahaa baa le waagii hore dirucu wax saas u ballaaran oo saas u liqdaaran bu ah oo culus oo dhib badan wacallamnaahu sancata labuusin lakum lituxsinakum min ba'sikum inay idinka ilaaliso diricyadaas ba'sigiinna iyo dhibaatada dagaalka diricyada qaabkaasuu marka u samayn jira jihaadka iyo xaqaa lagu gelayaa markaasaa qofkaan ay ka celinayaan ilaa maanta waxa weeye dee jaakado iyo waxyaala dad isticmaalaan oo wax ka celiya baa la sheegaa inay jiraan oo adduunkaba ka jiraba ilaahay wuxuu yidhi marka innii anigu bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan oo aad samaynaysaan anigu basiirun bana mid basiira oo daalacanaya oo muraaqabaynaya u jeeda ayaana basiir haddii lagu yidhi waxaa la yidhi ilaahay waa inuusan kugu arag xayu nahaahu meelow kaa reebay waa inuusan kaa waayin xayu amarahu addoonka meelow amray waa inaan laga waayo saas baa laga doonayaa addoonkii sidaas baa laga rabaa wali sulaymaana wasakharnaadaa horay la socotaa wasakharnaa marka tasbiixdaasay ka daba akhrinayeen buuraha iyo shimbiraha iyo daabooyinka iyo waxaasoo dhan ilaahay wuxuu yidhi wasakharnaa waxaanu sakhirnay waxay ka dhigan tahay weli sulaymaana wasakharnaa lisulaymaana nebi sulaymaanna waxaan u fududaynoo u sakhirnay alriixa dabaysha qudowuhaa dabayshaas termaadadeedu macnaha socodkeeda gelinka hore ah subxii ilaa duhurkii baa quduwuha hadda laga cabiraya shahrun waa bil masiiratu shahrin bay ka dhigantay bil meel loo socdo wey wa rawaaxuhaa carawgeeduna shahrun masiiratu shahrin bil meel loo socdo wey waa qofka weliba dheeraynaya bil meesha u socdo bou dabayshaanu raacaya isaga dabayl baa qaadaysa waa dee wax maala hadda adduunkan diyaaradaha iyo waxaan soo baxoo kale dabayl baa saa u qaadaysa isagii wixii la socday dowdoona gogashiisii meel bil loo socon lahaa qofka gaadiid kaloo dheereeyo dhulka maraya wata bay hal mar dabayshu saa u geynaysaa ka dejinaysaa galabtiina intoo kale bil meel loo socdoo kale bay ka tuuraysaa ee geynaysa ilaahay baa u sahlay ilaahay sida ugu sahlay arag kuwaan laleeyahay hadda adduunkii baa loo sahlay dee maxaa sida ilaahay ambiyadiisa iyo nabiyullaahi sulaymaan hadda loogu sahlay arag cid loogu sahlayoo kale ma leh masaafaad fogfog baa saacado yar lagu jarayaa isaga iyo macaa ciidankiisi bay qaadaysaa halkaan ciidan laga daadgureeyo waa hal mar bes gelinka hore duhur ilaa subax min beledin ilaa beledin magaalo ilaa magaalo baa dabayshiisaa usoo degaysa nebi sulaymaan iyo wadaaciddii la socoto galabkiina sidoo kale duhurkaas ilaa maqribkii inta ay ku geynayso meel bil loo socon lahaa wey waa dhul aada u kala fog baa leeyahy sidaas baa ilaahay ugu sahlay subxaana wa tacaala addoommo ilaahay ku xidhan wey hal maalin marka maxay jarayaa nebi sulaymaan laba bilood meel loo socon lahaa gelinka hore bil meel loo socdo gelinka dambena rawaaxuhaana wa rawaaxuha shaarun bil meel loo socdo laba bilood meel loo socdo buu hal maalin labadeeda gelin ku gaaraya sidaas baa ilaahay ugu sahl bal cajaa'ibtaas fiir wa asalnaa wa asalnaa waxaan u dhaqaajinnay ama waxaan u dhalaalinay ama wa asalnaa waxaan u dareerinay lahu isaga caynaalqidri qidriga iyo nuxaasta ayaanu caynteedii ayaanu u dhalaalina birta markii dabka inta laga badiyoo kale wax saa u shumayso oo kale ay noqoto nuxaastii baa isna loo jilciyey sidii aabbihii nebi daawuud birta alanaa lahul xadiida loo yidhi isagana waa loo jilciyey asalnaa lahu cayna alqidri baan u dhalaalinay ama u dhaqaajinay ama u dareerinay dareerintu waa maxay sida daadka u dareero oo kale ayaa loogu dareeriy saasay u shumayaan nuxaasay u shumaysaa waa aayad weyn wa min aljinni wasakarnaa usoo qadaro waxaan sakirnay lahu nebi nebi sulaymaan min aljinni jinka xaggiisa man baan sakirnay u sakirnay yacmalu shaqaynaya beyna yadayhi hortiis shaqo qabanay biidni rabbihi rabbigiisa idankiisana ku shaqaynaya oo ku camalfalay jinkiibaa u shaqaynay amar ilaahay iraadadiisa ku shaqaynay biidni rabbi wax kastoo aan binu aadan qaban karin baa jinkaasi qabanaya isagaa amraya nebi sulaymaan waxaa qabta waxaa dhisa waxaas halkaas quusa wixii bay qabanayaan biidni rabbi jinkaani waa hadday amarku taag la sameeyaan oo amar diidda sameeyaanna ilaahay wuxuu yidhi waman yaziq kii iisha minhum xaaluu jinkaa ka mid yahay shaqaalaha ah can amrinaa amarka yaga kii ka weecdooo ka iisha oo nebi sulaymaan adeeci waaya nudiqhu dhadhansiineen waxaan dhadhansiinaynaa min cadaabi saciiri saciirka cadaabkiisaan dhadhansiinaynaa naar huraysa baan aakhiro looga cadgoosanayaa oo lagu abaalmarinaya sidaas baa dhacaysa waxaasoo dhan baa ilaahay u sahlay marka nebiyullaahi sulaymaan ilaahay baa u fududeeyey waa cajaa'ib waaweyn weeyaan addoommadaasoo dhan baa shaqaynaya waxaa la tilmaamay dabayshaas nebi sulaymaan qaadaysay sida xasanulbasir uu sheegay magaalada dimishq oo kale markuu ka jirmaado isagoo ciidamadiisa wata oo gogashiisii dul saaran fa yaqiilu wuxuu ku qayluushanayaa biisdakhir isdakhir meel la yidhaahdo nin sheikhaaba loogu magac dara meeshaan soo ma waa meel dimishqi iyada ay u dhaxayso bil qofka gaadiid ordaya dhulka la mara waa magaalo faris ku taal baa leeyihi oo nebi sulaymaan waxaaba u dhisay baa la yidhi magaaladaas kuwa jinkaa qaala cifriitu min aljinni kii la yidhi iyo baa la tilmaamaa inay dhiseen allahu aclam magaaladaasoo misna ka caraabaya kaabuul buu tegayaa kaabul bil baa loo socdaa waa ka tegayaa intoo kale samarqanda samarqanda iyo meelaha la midka ah haddaba waxaa la yidhi nebi sulaymaan intee ka telinayay muqaatil wuxuu leeyahay masar iyo kaabul inta u dhaxaysa culimmada kale waxay dhaheen qaarkood ardadoo dhan buu ka teliyey waana sida mashhuurkaadoo afar nin inay adduunka maamuleen laba ay ahaayeen ahlu islaam oo iskandar ninkii la dhihi jiray nebi sulaymaan bay ahayd labana ahlu kufri bay ahaayeenoo namruud iyo bukhtunasar labadaas bay ahayen baa layidhi afarta wada maamushay ninkasta markuu joogay adduunka uu maamulayay jinkaana saasaa loogu sakhiro way shaqaynayaan yacmaluuna lahu maa yashaau baa kuu soo socota marka shaqada ay qabanayeen halkan baa lagaaga tilmaamaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yacmaluuna waxay u camal u shaqaynayaan u qabanayaan lahu nebi sulaymaan jinkaas maa yashaau wuxuu doono oo min maxaariiba qasriyaal ah mixraabku maaha mixraabkan yaroo dee magacu halkaasa ka yimaadeen loogama jeeda hadda waxaa looga jeedaa saraw ama qolal waaweyn ama sekado waaweyn ee qasriyaal ah waxuu doono oo qasri iska weynaaday ah buu leeyahay halkan qasri ka dhise hal mar bay saa u kala qabanaya ilaa waa jin horey bay ka qabanaya maa yashaau min maxaariba iyo waxuu doono maa yashaa oo min maxaariiba iyo wa tamaaiila wa min tamaaiila ah tamaaiishu waa maxay taallooyin taallooyin cajaa'ib ayay hal mar u dhisaya hadday doonaan dad hore muuqaalkiis taallaa bay samaynayaan taallooyin meele laga taagtaagaa jira sharcigaas waa ku bannaanay tamaaiishu iyadu sanab maaha la caabudo in la sameeyo lama ogola oo haddii binu aadan iyo waxaas dee lama raba laakiin sharcigaas markaas waa la ogola innagaas waa laynoo diiday taallooyin bay samaynayaan sideeday kale xaaraan u tahay iyadu wax la caabudo ma aha oo sanam ah walam takun yowmaidin muxaramatan maalintaa xaaraan maysan ahayn waqad xurimat min shariicatina shareecadeennaan baa la xarimay saddan lidariica si aan loo caabudin oo loo moodin taalladan qofka loo ekeysiiyo halka ka taagan inay mudan tahay cibaado iyo wax la mida dadku markay jahli iyo hadhow dhibaato hadday ku dhacdo ayaa la diiday waxay doono bay u samaynayeen oo min oo min maxaariba qasriyaal ah waaweyn iyo wa tamaaiila taallooyin iyo wa jifaanin xeerooyin jifaan waa ee waa xeerooyin xeerooyinkaasoo kal jawaabi darar oo kale ah dar bahalshan waastadaa dar weyn waxaa moodaa xeeradaa weynankeeda darar baa mada meel dar ah dar darka laga cabo kaasoo kale xeerayo waaweynkii ka batay wey taas bay u samaynayeen waa xeerooyin aada u waaweyn oo iska balballaartay iyo waa quduurin bay u camalfalayeen dheriyaal ama degsiyaal quduurtaasoo raasiyaatin haabitaatin sugsugan digsiyaal iyo dheriyaal waaweyn oo aan dhaqdhaqaaqayn lagama qaado meesha meeshaana la saar waxaa la saaray waxa la yidhaahdaa alafaafi alafaafi waa dhardhaarada waxay dhahaan dhardhaarkaasaa waxay dheri muraad bay dhihi jireen dheriy dheri dheri weyn digsi muraad waa bahls bahle iska waaweynaaday wax tiro badan qaadaya markaasaa meeshaas bay u samaynaya digsiyaashaas alafaafi waxaa la yidhahdaa dhardhaarada dhardhaaradaasa saa u dul saaran yihi waa waxunbaa laga guraya lagama dejiyo lamaba qaadi karo kuwan jinkaabaa qabanaya shaqada meesha baalkaa dhigaya oo samaynaya waquduurin dheriyaal wey kuwaasoo raasiyaatin sugsugan oo meesha yaalla oo dhardhaarada saa u saaran weeye ku dheggan ibnu cabaas wuxuu yidhi laa tataxarak walaa tataxawal ma dhaqdhaqaaqaysa meeshan lagama qaado waa weynankii ka bati markaasaa waxaa la yidhi qulnaa allahum waxaan u nidhi icmaluu camal fala aala daawuuda yaa aala daawuud daawuud aalkiisiyo shukraa shukrin liajligeed shukrinaq darteed nicmada intaa la ego ilaahay yaa idinku nicmeeya awgeed camal fala shaqeeye ilaahay wuxuu idinku khasisay fadligaa weyn iyo wejigaas iyo jaahaas daacada ilaahay marka ka shaqeeya maxaa u daacaysanaysaan shukran lahu ilaahay baa u xamdi naqaysa wa qaliilun wax yar weeye min cibaadiya xaalay ka ahaadeen addoommadayda ashakuuru kuwa shukriya addoommadayda kuwa shukriyaay waa yaryihiin ilahay wuxuu leeyahay addoommada sida la rabay ka soo baxo igu shukriya waa yaryihiin wa qaliilun kuwa yar weeye qaliilkaasoo min cibaadiya baa ka sifeeya ka dha waana ka xaalayn ka dhaha addoommadayda ka mid a ashukuuru kuwa shukriya waa mubtadihi o mutaakhira qaliiluna waa khabarkii muqadamu soo hormaray wa qaliilu min cibaadiya ashakuur waxaa laisku baraarujinaya war addoommada wanaagsan oo ilaahay ku shukriya waa yar yihiine qof kastoo waxaa lagugu boorinayaa ilaahay weynaayo waaxidkaa inaad ku shukridid wakaas waxaa laynoo tilmaamayaa misnaha nebiyullaahi sulaymaan dhimashadiis iyo xaaladiisii baa laynoo tilmaamayaa mulki kastoo la siiyey geyri iyo dhimasho waa lama huraan wax kastoo qofka adduunka loogu dhiibo daaco iyo cibaado iyo awood isagoo nebina waa ahaa mulkigna waa loo dhiibo oo boqornimaa loo dhiibo arrintii baa marka laga hadlaya waa arrin cajaa'ib ah ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala falammaa qadaynaa markaan xukunnay calayhi nebi sulaymaan dushiisa almowta dhimasho markaan ku dul xukunnay oo mowdkii ku soo degay meeshaanna haddee dowladdii oo dhan shaqaynayso oo macajinkii shaqaynayaan oo shaqooyin ad adag baa weliba ay qabanayeen markaan dhimashadii ku dul xukunnay oo mowdkii ku soo degay maa dallahum ma tusin jinka humta u celiyo calaa mowtihi nebi sulaymaan dhimashadiisa ma tusinin jinka ilaa daabatu lardi ardada aboorkeeda mooyaane daabaddaas waa aboor nebi sulaymaan isagoo waxaa la yidhi ushiisa saa u haystaoo iska tukanaya oo sidii qof saas dee u soo jeedoo kale u eg baa naftii ka dhacda jinkaanna amardiidadooda iyo waxaasaa qaarkood badanoo shaqooyin baa loo diri jirayoo waa qofkii amardiida sameeya dee waa la ciqaabayaadoo markaasay waxay u jeedaan inuu halkaa ka muuqdo muddo badan bay waxaa la leeyahay culimmada qaar dheheen hal sano qaar ka badiyeen bay shaqadii hayaan oo shaqooyinkii sidii loogu qaybiyey u kala maamulayaan nebi sulaymaanna uu dhintay ilaahay baa og muddadaa intay ahayd qur-aanku inooma sheegin iyo xadiidku intaan ka ognahay waxa weeyaan aqwaal badan bay culimmadu dheheen waxay leeyahay laga soo gaabsada aqwaashaa la iska daayo waxaaba kaa badan markaan dhimashadii ku dul xukunnay nebi sulaymaan maa dallahum jinkii ma tusinin calaa mowtihi nebi sulaymaan dhimashadiis ilaa daabbatu lardi ardada daabbadeeda mooyaane wax kale ma tusin daabbada ardada ku dhex jidha ee aboorka la yidhaahdo taas baa tustay sababtaasay ku ogaadeen jinku inuu nebi sulaymaan dhintay alaradah baa la yidhahdaa assuusa waa bahasha alatii taأkulu اlkhashab geedaha iyo alwaaxa iyo waxaasi cuntaa marka see bay u tustay iyadu ushii ou saas u cuskanaa markay nafta ka dhacaysay oo iska tukanayey baa aboor ku baxa aboorkuna dee waxa markuu cuno shayga bolol noqdo dee ushii waa tabar gabaysaa waa jabaysaa ilaa aboor baa cunay bes cidday haysay markaa waa dhacaysaa markaasay ogaadeen inuusan noolayn nebi sulaymaan maa dallahum calaa mowtihi ilaa daabbat lard taakulu xaalay daabaddaasi cunayso waaba tan min sa'atahu ushiisi ushiisi bay cunaysa falamaa khara markuu dhacay nebi sulaymaan ushiiba ode ka dhacay laa ushii baa boloshay tabayanat iljinnu jinkii waxaa u caddaaday yaa jinkii waxay caddaysteen ama u caddaaday allow kaanuu hadday ahaan lahaayeen waysan ahayne yaclamuuna kuwa og alqayba waxa maqan qeyb hadday kuwo og ahaan lahaayeen maa labisuu inaysan nagaadeen filcadaabi cadaabka almuhiini liita shaqada cadaabka waa shaqada intaasoo umayd ahaada wax shaqaada dhib badan ay qabanayeen hadday ogyihiin inuu dhinta ma ay qabteen marka markii hore waxay u faani jireen insiga waxay dhihi jireen qeybkaannu ogna wax maqan baanu xogtooda haynaa qeybka annagu waa la soconnaa waxa imaan doonaan la soconnaa jinki insigii qaar baa iskaga rumeeyey dee nebi sulayman hadduu mixraabkii galadoo ushiisu cuskan yahay oo ilaahay mowdkii ku dul xukumo sidaa ku dhintay oo muddo saas sanad ama qayaadu muddo ay jinki iska shaqaynayaan shaqooyin dhib badan dhimashadiisana aysan ogeyn aboorkan ushii nebi sulaymaan cunay nebi sulaymaan dhulkii ku dhacay waxay ogaadeen nebi sulaymaan inuu dhinto insigii awal u qabay jinku inay run sheegayaanoo qeybka og yihiinna insigii waxay ogaadeen jinku inaysan qeybka ogeyn hadday og yihiin muddada intaa tiro la-eg waxaanoo shaqaayo fatiig ah oo hawliya dhiba ma ay qabteen iyagoo u qaba inuu nool yahay nebi sulaymaan sidaas baa dhacday macnaha weeyaan jin waxaan weeye aboorkan iyo waxaan dudumooyinka iyo waxyaalaha iyo ciidda iyo waxaas waxwaxeeye weeye bal hadda u fiirsa marka waxay u caddaaday an low kaanuu yaclamuuna alghayba hadday ahaan lahaayeen waysan ahayne kuwa garanaya haybka oo og maa labisuu fi lcadaabi almuhiini inaysan ku nagaadeen cadaabka muhiimkaa ee dhibta badan inaysan ku nagaadeen oo aysan sameeyeen waxaa la yidhi ambiyada laba nebi baa ul cuskaday oo lagu yaqaana nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi sulaymaan nebi muuse wuxuu yidhi hiya casaaya atawaka'u calayha ilaahayna wuxuu yidhi masaasa haa alqiha tuur ushaan markau tuurayna markii ushii tuuray waa iyadii noqotay mas ordaya iyo abeeso waxay ka dhigan tahay ciddii cuskata ilaahay cidaan ahayn bimacnaa fadliga ilaahay waxaan ahayn iyo raxmaddiisa cuskashadiisu sidaasaysan wax weyn u noqonayn mas baaba laga dhiga nebi sulaymaanna isaguna dowladdiisuba maamulayo ushiisiba cuskaday baa layihi markaasaa waxaa loo soo diray xayawaanka midka ugu daciifsan oo ugu liita waa aboor ciddii cid kale ku dhisan oo awood ka dhigata inay waxaasi suuli doonaan waxaa markay suulaanna isna waa meesha waa ka baxaya maxaa la rabaa faman yakfur bidaaquuti wa yuumin billaahi faqad istamsaka bilcurwati lufqaa lanfisaama lahaa taas weeye midda loo socdo lanfisaama lahaa taa weeyaan rabbanaa taqabal mina innaka anta asamiicu alcaliim darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab